maadaama magaaladii maalmahan xaaladaha siyaasadeed oo cakarin iska jiraan waa shaqaynayna shaqadayna caadiga ahaydoo roondadeena laga rabo bulis ahaantana looga baahnaay iyo shacabkii oo dhimrinayna oo aan waajibaadkayna caadiga ah aan gudanaynay maalmahan waxaan ugu soo laalaabatay mootooyin waa la kala dhacay mooto hebela meel hebela mooto lagu kala dhacay boodna hebela mooto lagu dhacay meel hebela boonda lagu dhacay shacabka soomaaliyeed waxaa u sheegaynaa boliiska gobolka qaasanta degmada beledweyne inay u diyaar yihiin labaatan iyo afar saac inay shaqeeyaan waajibaadkooda shaqada oo loo idmaday inay qabsadaan khaasatan aniga ka tali saldhig ahaan saldhig ka dirigma ahaan waxaan diyaar u ahay labaatan iyo afar saac inaan shaqeyno dadka si xun wax u sheega kaa oo si xun shaqooyinka u gadana insha allah waxaan ku qabanaynaa tilaabo shalay u waafaqsan isaga celi doonaa oo shaqooyinka aynu ku xadgudbaa qofkii wax laga sameeyo dadka shacabka Soomaaliyeed waxa ka codsanaynaa shaqadii la qabto qofkii qalad qalo ama qof galad ka qalo inuu noo imaado wixii waajibaadkan anaga ka gudanayna hadwa leey midda labaad aan ka hadlaan waxay tahay hoteelada ama hoolalka waaweynka oo magaalada ku yaal oo shirarka gaarka la iskaga qabsanaa oo saldhigii oona warka hayn ama hayada ku qabsan ama qolaha kale ku qabsan ama orooska lagu qabsan qof walba hotel iska leh ama mas-uul ah waxaan ka codsanaynaa inuu soo wargeliyo shaqadii hotelkiisa lagu qabana labadii qof oo ku shiraysa ama tiimkii ku shiraah oo isku ballaansanoo hool ka kiraysta ama meel kale ka kiraysto meherada inay soo wargeliyaan war hebel iyo hebel iyo hebel meel hebel ama hotel hebel maanta shirkaasaa ka dhacaya qoladaasaan laga kiraystay si aan lagu warqabo hadduu hotelkaada shubaab shir ku qabsana ayaa yaqaan adiga naftirkaada ma taqaana waxyiin ma taqaana marka shacabka soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay si dhow noola shaqeeyaan khaasatan ka degma ahaan ee ka saldhig ahaanba inay si gaara noola shaqeeyaan aan ka codsanaynaa